qaadaya dhammaan waayeel dhalinyaro haween iyo dumar iyo caruurba sida lay soo dhaweeyey ee lay wanaajiyey ee sida lay soo dhaweeyey ee lay wanaajiyey ee macnaha sidii nin maxmuud sa loola dhaqmi jiray aan layla dhaqmin ayaan salaamaya dhammaan ummadda reer buhoodle caaqil suldaan dhalinyaro haween dhammaantood ka waran intii aad xidhnayd maxaad la kulantay intii aan xildhibaan waxaan la kulmay wanaag sharaf iyadoo si nin maxmuud sa layla dhaqmin iyadoo lay soo dhaweeyey iyadoo aan lay qariibinay iyadoo aan qof maxmuud sa layla isticmaalin iyadoo dhammaan wixii meesha joogeen hareerahooda u ku dhex jiro nin kamida aan ahaa maxaad ugu baaqaysaa dadka kale kumaanka dhegeysanaya waxaan ugu baaqayaa ummadii dhegeysanaysa sidaas leeg wixii iyaguna dee xaggooda ay qabtaan ama hayaan inay sidaas lagu soo dhaweeyaan waayo macnaha ay ka daydaan sida degmada buuxoodle ay soo dhaweysay ina wanaagsan ugudambeyntii baa sidee n n maanta farxad mar haddii lagu sii daayo aada xortahay maanta dareenka waa sidee farxadeedu maanta aada boqolkiiba sagaashan aad bay wanaagsan xaabisaan cid wehelisa oo aan indhahayga saaray ma jirto